wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiya wlmursaliin wcla alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira wabacd kitaabkeenii risaala latiifa lisheekh cabdiraxmaan naasir asicdi caleyhi raxmat ullah faslun waaya waxaynu bilaabaynaa fasligii kale al axkaamu axkaamtii buu yidhi allatii axkaamtaasoo yaduuru calayhaa uu ku wareegayo alfiqhu axkaamta fiqhu ku wareego al axkaamu axkaamtii allatii yaduuru calayhaa uu ku wareegayo alfiqhu fiqigu ku wareegayo axkaamta fiqigu ku wareegayo kow ayuu inoo bilaabaya waajibkii muxaramkii almubaax mustaxabkii masnuunkii waay qaala wuxuu uhi sheekhu raximahullah alwaajibu waajibkii kadibna muxaramkii axkaamtii buu bilaabay axkaamtii sharciga ahayd ayuu inoo tacriifinaya ama waa qeexaya qaala wuxuu uhi raximahullah alwaajibu waajibkii waajibku waa maxay markaa waa tacriifinaya sheekhuna dee tacriif buu saaray alwaajibu waajibku waxa weeyaan alladii waa ka yusaabu laga abaal marinayo faaciluhu qofka sameeya waa laga abaal marinaya wa yucaaqabu waa lagu ciqaabayaa taarikuhu qofka ka tagana waa lagu ciqaabaya waa tacriifka waajibka waajibku waa maxay waa tacriifkiisi alladii waa ka yusaabu waa laga abaal marinayaa faaciluhu qofka sameeya waa laga abaal marinaya wa yucaaqabu waa lagu ciqaabayaa taarikuhu qofka waajibka ka taga waa lagu ciqaabaya waa tacriifkiisa marka waa tacriifkii mualifka culummada qaar tacriif kalay saaraan oo culummada qaar waxay idhaahdaan maa amara bihi shaaricu amran jaasiman maa amara bihi ashaaricu amran jaasiman tacriifkaasaba ka yara fiican waa shay shaaricu uu ina amray amar go-an kaasaa waajib culammada qaarna maa dumma taarikuhu mutlaqan kaana xanaabiladu aada bay u sheegaan marka kandee waa tacriifkii sheekha asheekh cabdiraxmaan assicdi calayhi raxmat ullah kaakaas kaa kalaana ka yaro fiican waayahay waa iska istilaaxaad horta dee waa musalaxaad waaye walxaraamu xaaraamtu waxa uu yahay buu yihi sheekhu raximahullah xaaraamtu waa maxay diduhu waajibkuu ka soo horjeedaa waajibkiisoo mu tacriifin haa xaaraantuna way kasoo horjeedaa oo dee markaa sheekhu raximahullah yani wuxuu odhanayaa wuu kasoo horjeedinaya marka maadaama uu dee waajibku yahay qofka haddii sameeyana waa laga abaal marinaya qofka ka tega waajibka waa lagu ciqaabaya yani muxaramkuna waa kasoo horjeedaa markaa muxuu noqonayaa qofka xaaraanta sameeyana waa lagu ciqaabaya qofka ka tagana ee muxaramta ilaahay daraaddii uga tagana ajar buu ka heliy alladii yucaaqabu faaciluhu qofka sameeya muxaramka waa la ciqaabaya wa yusaabu waa la abaal marinayaa taarikuhu qofka xaaraanta ka tagana waa la sawaabinaya waa yani cagsigeeda waa cagsuesh iska soo horjeedaan soo maa maxaa iska soo horjeeda alwaajib iyo maxaa iska soo horjeeda walxaraam iska soo horjeeda marka xaaraantu waa maxay haddii la sameeyo waa lagu ciqaabaya haddaad ilaahay daraaddi uga tagto muxaramkana thawaab ajar baa lagu qoraya waa tacriifkii marka iska soo horjeeda marka alxaraam luqa ahaan luqatan alxaraam almamnuuc alxaraamu fi luqati almamnuucu luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa shayga mamnuuca baa la yidhaahdaa kaasaa la yidhaahdaa so way la socotaa sooma alxaraamu fi luqati maxaa la yidhaha tacriifkiisa almamnuucu baa la yidhahda isilaax ahaana alladii yucaaqabu faaciluhu wayusaabu taarikuhu waxaana ka fiicanba tacriifkii kale inaynu idhaahno khitaabu shaarici almutacaliq biafcaali lmukalafiina bialabi tarki calaa wajhi lusuum taasina waa fiican ode waxaa la odhanayaa waa khitaabu shaaric almutacaliq biafcaali lmukalafiin bialabi tarki qofkii waxaa laga dalbayaa ha samaynin baa waxaa la odhanaya bialabi tarki calaa wajhi lusuum waxa laasima sheegaa in laga tago ama maa naha canhu ashaaricu nahyan maa alaba shaaricu tarkahu alaban jaaziman shaarica wuxuu dalbay in shaygaa la joojiyo alaban jaaziman maa alaba ashaaricu tarkahu alkaf sharciga wuxuu dalbayaa in wax laga istaago kaasina waa tacriifka alxaraam waayo wuxuu leeya qaalaha sheekh cabdiraxmaan walmasnuunu shayga sunnaha ahi alladii waa shayga yusaabu laga abaalmarinayo faaciluhu qofka sameeya waa laga abaalmarinaya walaa yucaaqabu lagu ciqaabi maayo taarikuhu qofka shayga sunnaha ka taga masnuunkii almasnuun alladii waa shayga yusaabu waa laga abaalmarinayaa faaciluhu qofka sameeya waa la abaalmarinaya walaa yucaaqabu lagu ciqaabi maayo taarikuhu qofka ka taga sunna lagu ciqaabi maayo marka asunna fi luqa aariiqa sunnadu luqatan waa ariiqada le sanna waa ariiqada istilaax ahaana tacriifkaasuu sheekhu inoo saaray tacriifkana de waxaa ka fiican tacriifkan sheekh cabdiraxmaan baa sheegay asicdi raximahullah laakiin waxaa ka fiican in la yidhaa waa maa amara bihi ashaaricu ficlahu calaa sabiil alafdaliya calaa sabiil alafdaliya yani waxaa la amray ama shaarica wuxuu amray maa amara bihi shaaric ficlahu shaarica wuxuu amray in la sameeyo amar ama alab maa alaba bihi shaaric amarkaa shaaricuna amar ma aha waajibe waa calaa sabiil alafdal calaa sabiil alafdaliya calaa sabiil alafdaliya tacriifkaasa ka fiican tacriifkana mualifka almualif asheekh cabdiraxmaan caleyhi raxmat ullah wasal walmakruuhu shayga makruuha la yidhaahdaa buu yidhi walmakruuhu makruuhu haa diduhu wuxuu kasoo horjeedaa masnuunka markaa maxay iskasoo horjeedaa masnuunka iyo makruuhaas ka soo horjeeda walmakruuhu makruuhu diduhu waa ka soo horjeedaa marka almakruuh fi luqa luqa ahaan makruuha waxaa la yidhaha almubqad waxa la nacay baa la yidhaha shayga mubqadkee la nacay ama la karaahiyaystay baa la yidhaha istilaax ahaana sheekhu dee wuxuu leeyahy kaasuu ka soo horjeeda waxaana ka fiican maa nahaa canhu ashaaricu nahyan hayra jaasimin maa naha canhu yani shaaricaa diiday oo de maaragtay laakiin waa nahyi aan qaadic ahayn ama aan go'nayn laa calaa wajhi alqac shay laasima maaha yani hayra hayra jaasimin hayra jaasimin makruuhuna waa kaa walmubaaxu wuxuu yihi sheekhu mubaaxu mustawi tarafayni labadiisa dhinacba way bannaan yihiin in la sameeyaana ficluhuna waa bannaan yahay wa tarkuhuna cala sawaai marka maxaa isku mid a ficluhu wa tarkuhu cala sawaai saasuu ujeeda ya maxaa siman waxa mustawiyoo siman labadiisa darafayn waa maxay labada daraf ay ficluhu wa tarkuhu ficluhu wa tarkuhu waa sawaaun haddii la sameeyana waa bannaan yahay haddii laga tagana waa banaayay maxaa la dhaha mustawi ish aarafayn waa mubaaxi oo de wuxuu u jeedaa isagu waa bitakhyiir waa mukhayar culummada qaarna waxay dhahdaan almubaaxu maa laa yatacallaqu bificlihi madxun walaa damun culammada qaar baa yidhaha mubaaxu maa laa yatacallaqu waa shay aanu la xidhiidhin bificlihi haddii la sameeyo madxun lamana ammaanayo madxun walaa damun lamana ceebeynayo hadduu sameeyana de lama ammaanayo hadduu ka tagana lama ceebeynayo hadduu maaragtay wax dhibi ficluhu waa tarkuhu ma saarna kaa maxaa la ydhaa mubaax wayanqasimu wuxuu u kala baxaa buu yidhi sheekhu raximahullahu alwaajibu waajibku wuxuu u kala baxaa ilaa waajibku waa kala baxaa oo dee aqsaamtii waajibku bilaabay o wayanqasimu wuxuu u kala baxaa alwaajibu waajibku wuxuu u kala baxaa ilaa farda caynin waajib cayniya muxuu u kala baxaa waajibku ilaa farda cayni fardu caynin ah oo waa maxay fardu caynku yutlab waxa laga dalbayaa ficluhu samayntiisa waxa laga rabaa min kulli mukalafin qof kastaoo mukalafa mukalafku waayo baaliqin qofkii qaangaadhay caaqilin ee caqliga lahaa mukalafku waayo waa albaaliq alcaaqil maxaa la dhaha mukalaf de waynoo imanaysa mukalafku waa alcaaqil waa albaaliq qof kasta waxa laga rabo maxaa la yidhaahdaa farducayn baa la yidhahdaa farducaynku yudlabu waxaa laga rabaa ficluhu samayntiisa min kulli mukalafin qof kasto shakhsi kasta bicaynihi ama calaa kulli caynin baa laga rabaa maxaa la ydhaha markaa kaa fardu cayn ama dee alwaajib alcayni sooma idhahdaan usuuliyiintu alwaajib alcayni iyo alwaajib alkifaai soo laba maa alwaajib alcayni walwaajib alkifaai wa huwa wuxuu yahay wa huwa jumhuuru waa siday u badan yihiin axkaamo shareeca axkaamta shareecada ee alwaajibati waajibka axkaamta shareecadu dee badankeedu waa farducayn salaadii halkaa ka bilow farducayn weeyaan dee sakada qof kasta waa saarantaa jumhuuru waa badanka akaamihariica axkaamtii shareecada ee alwaajibati waajibka ahayd alwaajibu ee waajib ay tahay yani waa dhammaan axkaamtii shareecada ee ay waajibka tahay yufhamu fi nusuusi nusuusta waxaa laga fahmaa bicidati duruqin duruqyo fara badan baa laga qaataa yani dee shaygii waajibka ahaa inuu wuxuu waajib yahay inaanu ahayn waxaa laga fahmaa nusuusta ama adilada laga fahmaa adilada waxaa lagaga fahmaa inuu shaygaas yahay waajib iyo inaanu ahayn bicidati duruqin duruq fara badan baa loo maraa minhaa markaa halkaa wuxuu inoo keenayaa waajibkii ayuu horta wadaa waajibkii muxuu u qaybiyey fardu cayn iyo fardu kifaayo inuu shaygu waajib yahayna adilada markaa laga fahmaa halkaa marka wuxuu inoo bilaabayaa waajibkii iyo qaybihiisii iyo taqsiimtiisii o wuxuu bilaabay waxaa lagu fahmi karo inuu yahay waajib famaa kaanat haddaba waxay tahay maslaxatuhu maslaxadiisu ashyaadii wuxuu inoo tirinayaa waajibka qaabka laga fahmi karo iyo wixii maaragtay aan waajib ahayn famaa kaanat maslaxatuhu waxa maslaxadiisu ay tahay khaalisatan mafsado badhax tiran oo wax mafsadiy aanay ku jirin aw raajixatan ama maslaxa raajixa waa maslaxo xoog badan maslaxada raajixada ahi waa maslaxo haaliba ay haalibatun haaliba raajixadu waa tii haalibkaahi bimacnaa mafsada ku jiri karta laakiin maslaxada haaliba almaslaxatu hiya alaqlabu saasay u jeeda markaa waa labaoo marna maslaxadu khaalisa bay noqotaayoo wax mafsado ahi kuma jiraan sida tawxiidka iyo iimaanka iyo ikhlaaska iyo acmaashaas acmaasha qaarna waa maslaxa laakiin maslaxa haaliba sida kal jihaadi fii sabiili illaahi taala oo kale inoo wada keen wuxuu uhi sheekhu raximahullah famaa kaanat waxay tahay maslaxatuhu maslaxadiisu khaalisatan mid badhax tiran aw raajixatan ama mid haaliba inay tahay raajix waa tii haalibka ahayd oo waa laba maslaxa khaalisa iyo maslaxa raajixa wixii maslaxadiisu khaalis tahay ama ay tahay maslaxa raajixa almaslaxa alkhaalisa waa tawxiidka iyo ikhlaaska iyo iimaanka iyo acmaasha maslaxada raajixadaahi kal jihaadi fii sabiili illah waayo dee maqsuudku waa iclaau kalimat illah de haddana naftiina de waa naftiisiina waa huraya markaa maslaxada ku jirtaa ka badan mafsadada ku jirta markaa labadaas maxay noqonayaan waxay noqonayaan ma'muuraad bay markaa noqonayaan waxbuu ka boodatamatn waaya waay wuxuu yihi sheekhu raximahullah waxbuu ka yara tegay famaa kaanat maslaxatuhu waxa maslaxadiisu khaalisatan ay saafi tahay aw raajixatan ama ay raajix tahay amara biha uu ina amray ashaaricu shaarica ina amraya amra iijaabin waajib buu ku keenay sida tawxiidka iimaanka ikhlaaska walixsaan wa biru lwaalidayn wa silat larxaam waa wada maslaxa ku wada jirta waana wada waajib jihaadku waa waajib isaguna aw amase istixbaabin shaygii maaragtay ama mustaxab buu ka dhiga waa markaa waa labadaa qaybood oo wixii maslaxa khaalisaa ama mafsaxadiisu ay raajixada tahay sida jihaadka ama waajib baa laga dhigaa ama mustaxab baa laga dhigaa waay axkaamtiibuu dee darajaadkeedii ka warramay waay ila soco wamaa kaanat waxay tahay mafsadatuhu dhibaatadiisa sharkiisu khaalisatan sharka ku jiraa khaalisatan waa shar khaliya aw amase dhibaatadiisu raajixatun waa haalib waxaa ku jirta mafsado haaliba ku jirta marka mafsadada khaaliska ah sida shirkiga ka shirki dulmiga sida cuquuqulwaalideyni iminka kuwa wuxuu leeyahy tusaaleahaan sharaxa wuxuu odhanayaa waa mafsada khaalisa waa mafsado wax maslaxay aanay ku jirin sharciguna xaaraan buu ka yeelay aw raajixatanna mafsadada ayaa haalib sida khamriga maysirka ribada dee mafsadada ku jirtaa ka qaalibsan haddii la ydhaa dadkaa dee iibsanaya ama dadkaa helaya ama dadka masaalix baa ku jira dadka qaarkoodhana ama fawaaid laakiin fawaaiddeeda waxaa ka badan mafsadadeeda ka badan wamaa kaanat waxay tahay mafsadatuhu dhibaatadiisu khaalisatan mid khaalisa sida ka shirki wa dulmi wa cuquuqulwaalideyni mafsada khaalisa aw amase waxaa ku jirtaa mafsadatun raajixa sida alkhamru walmaysir qimaarkii iyo ribadii markaa imanka kuwa waa mafsada raajixa nahaa canhu waa diiday ashaaricu sharciga kitaabka iyo sunnuhu nahya taxriimin ama waa la taxriimiyaa aw amase waxaa lagu keenaa karaahati nahya karaahatin baa lagu keenaa ama makruuh baa laga dhigaa ama muxaram baa laga dhigaa fa haada al aslu asligan asalkan yuxiitu waxa uu koobaa bijamiici dhammaan alma'muuraati wax kastoo inala amray iyo walmanhiyaati wax kastoo la diiday ma'muuraadkuna de labunbay noqonayaan inuu noqdo waajibaad iyo mustaxabaad manhiyaadkuna maxay noqdaan muxaramaad iyo makruuhaad bay noqdaan de waa la fiirinaya un haddaba haddii la idhaha maslaxada ku jirtaa waa khaalis ama maslaxada ku jirtaa waa raajix maxay u dhaxaynayaan ama waajib bay u dhaxaynayaan ama mustaxab bay u dhaxaynayaan soo ma hadde waan soo khulaasaynayn wixii la yidhaha mafsada khaalisa ku jirta ama mafsadadiisu waa raajix maxay u dhaxaynayaan iyaguna ama muxaram bay noqonayaan ama karaahadii hoos bay u degayaan waaba intaaba axkaamtii shareecadu yacnii darajaadkaasay yani axkaamtii shareecadu ay maraysaa halkaa fardu caynka iyo intaa uu ka booday sharax waaye halkaan ku noqdo fardu caynin yudlabu waxaa laga dalbayaa ficluhu samayntiisa min kulli mukallafin qof kasta oo baaliqin caaqilin wa huwa waxay tahay jumhuuru waa badanka axkaami shariicati axkaamtii shareecada ee alwaajibati waajibka ahayd tadetaana nusuustunbaa dee la fiirinaya waa ilaa waxay u kala baxdaa farda kifaayatin fardu kifaayo wa huwa wuxuu yahay fardu kifaayuhu alladii waa ka yudlabu laga dalbayo xusuuluhu in la helo oo de xusuul inuu dhaco wuquucdiisii inuu dhacunbaa la doonaya oo de fardu kifaayaha waxaa la rabaa inuu dhaco wa huwa wuxuu yahay alladii waa ka yudlabu waxaa la dalbayaa xusuuluhu inuu dhaco wa taxsiiluhu laga helo min kulli lmukalafiina dadkoo dhan waxaa laga doonayaa ficilku inuu dhaco waxaa la doonayaa dadka waxaa laga wada rabaa ficilkaasi inuu dhaco markaa dhammaan dadka waxaa laga doonayaa ficilkaa inay la yimaadaan laa ma aha min kulli waaxidin bicaynihi shaksi kasta laga dooni maayo haddaba horta amarkuu ku wada dhacaya dadka soo maaha haa laakiin markaa maxaa la doonaya ficilku inuu dhaco inteenanoo kale waanakaldha waxaa sameeya haddii laba qof ay sameeyaanna waynaga wada dhacaya markaa amarkuna wayna wada hayaa soo maaha waxaana la doonayaa ficilkaasi inuu dhaco unbaa la dooni sida ka tacalumi in la barto alculuumu culumtii culumtii ama dee culumtii shareecadii culumtii caafimaadka culumtii xisaabta waxyaabahaasoo dhan wasinaacaad farsamadii annaaficati ummadda anfacaysa dhismihii walaadaani axkaamtii aadaanka fardu kifaaya waa in la helo dad aadaama walamru in la ysfaro bilmacruufi wanaagii wanahyu layska reebo canilmunkari xumaanti fardu kifaayo jihaadkuna waa fardu kifaayo iyo wanaxwi daalika wixii kale la midka ahaa marka waa laba fardu kifaayo iyo muxuu u qaybiyey fardu caynin waajibku waa laba fardu caynin shaksi kasta isaga laga raba fardu kifaayahana maxaa la rabaa ficilkaa la doonaya inuu dhaco soo maa midna waxaa la doonayaa wuquuculficli oo de waa fardu kifaayo oo waxayna laga wada doonaya dhammaanteen ficilkaa in la helo unbaa la doonaya midna shaksi kastaa la doonaya cayn kasta ama shaksi kastaa la doonaya labadaa ayuu inoogu qaybiyey maslaxadii iyo mafsadadiina saasuu ka dhigay maslaxa khaalisa iyo maslaxa raajixa mafsada khaalisa iyo mafsada raajixa markaa xaaladunbaa ka maqan maslaxada iyo mafsadadu hadday istacaarudaan ka warrama masalada waxaa istacaaruday almaslaxatu waalmafsadatu shayga maslaxadiisii iyo mafsadadiisiibaa isleekaatay xukunkiisu muxuu noqonayaa sharcan dee kaasina xaaraan buu noqonaya haddii la dhaa maslaxatuhu wa mafsadatuhu sawaaun waxay leeyihin fuqahadu xaaraan buu sheegaasi markaa noqonay waxaa isleeg maslaxadiisa iyo maxaa isleekaatay mafsadatuhu halkaasaynu in shaa allahu tacaala alwasaa'il lahaa axkaamu almaqaasid wallahu subxaanahu watacaala aclam بالله تعالى التوفيق